wasiirka betroolka iyo macdanta soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyey shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada nairobi ee dalka kenya kaasi oo lagaga hadli lahaa saliidda iyo gaaska iyo weliba macdanta soomaaliya wasiirka betroolka injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa warqadu u qoray shirkad lagu magacaabo international research network oo la sheegay inay shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay v o a du in wasaaraddu aysan waxba ka ogeyn waxna ka qorshaynin shirkaasi loona baahan yahay in si deg dega loo joojiyo wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiriiray idaacadda v o a da isagoo sheegay in aanay inaanu waxba ka ogeyn shirkaasi kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay muujisay in shirkaasi soomaaliya ay uga qayb geli doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka batroolku wariyaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wasiirku uga waramay ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ha waa sidaad u sheegtay walaal waxaa lasoo sheegay shir waayadan bogogsaydada iyo idaacadaha lagu soo lagu faafiyo oo looga lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka soomaaliya bisha maarta laba kun sideed iyo tobanka waxay ahayd haddii shirka noocaas kale uu qabsoom qabsoomayo in wasaarada batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo iyo diyaarintiisaba qayb qayb ka noqoto laakiin ma aysan dhicin warna uma hayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba warqadda xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxday sagaal iyo tobankii bishii sagaalaad sida aad sheegtay meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto warqadaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ay ka soo baxday wax ka jira ma jiraan wasaarihii war uma hayo wasaaraddii batroolka war uma hayso marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn ha laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ku saxiixan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqadan ay sax tahay warqadda ama sax ha ahaato ama khalad ahaato waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka soomaaliyeed waxaa mas-uul u ah wasaaradda batroolka soomaaliyeed wasaaradda batroolka soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaas iyo cidda qabanaysa marka ma kala hadashay arrintan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan ka wada hadalnay ra-isul wasaaraha laftiisa ra-isulwasaarahana war uma hayo waana wax kaba jiraan shirkaas maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aad isku khilaafsan tihiin shirkan wax haba yaraatee ka jira khilaaf khilaaf na dhex yaala ma jiro ra-isul wasaaraha wasaaraha waa waa mas-uulka ugu sarreeya dowladda aan aan aan la shaqayno ka hoos shaqayno isagaana amar kasta og in aan waxaan qabanayna waa inaan asaga ogeysiina bal shirkaas haddii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay ka dhici doona nairobi sida la sheegay bisha march shirka sida aan hawabsayda ku arkay oon akriyey waxuu ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka weliba kan soomaaliya iyo dowlado waxaa lagu sheegay inuu kasoo qaybgalayo wasaaraha iyo aniga lafteyda intaba waxaan ka ognahay male waxaa looga hadlayaa shirkan sida cajiibka ay usoo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaana bitron ama qandaraas bixinta shidaalka soomaaliyeed oo ah waxba kama jiraan sharikadda soma oil and gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galaysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqadda laftirkeeda lagu xusay
shirkadda magaceeda laguma xusin magaca magaca shirkadda iyo waxaa laga yaabaa inay kulmeen iyo iyo summitka magaciisa summitka magaciisa waxaa laga yaabaa somalia oil and gas and mining summit ma aha shirkadda ma aha shirkaddana kama ogaanteen ka qaybgeli mayso shirkad aan ognahna makama qaybgelayn waana ogeysiin inaan annaga aan waxba shaqo ku lahayn haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dabcan muddo toddoba bilooda ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda batroolka soomaaliya ilaa hadda maxaa idiin qabsoomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda batroolka iyo kuwa macdanta intaba aad ayaad ugu mahadsan tahay horta wasaaradda sida magaceeda ka muuqda waa wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliyeed inta wasaaradan jirtay waxaa aad loo loo horumariyey dhinaca batroolka oo laga sameeyey dib u eegis lagu sameeyey sharcigii batroolka soomaaliyeed sharciga batroolka soomaaliyeed kii ugu dambeeyey wuxuu soo baxay laba kun iyo sideedii xilligii allah u naxariista cabdullahi yuusuf uu madaxweynaha waddanka ka ahaa baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyey madaxweynihiina wuu saxiixay hadda waa sharciga hadda soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya maadaama waddankii uu qaatay system federaal ah waxaa qasab noqotay in sharciga dib-u-eegis lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaaleynta ummadda soomaaliyeed saas darteed waxaa wasaaradda batroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib-u eegis lagu sameeyey sharciga iyadoo kaashanaysa bankiga adduunka iyo khubaro soomaaliyeed oo isugu jira fartamo yaqaano iyo sharci yaqaano dib-u eegis lagu sameeyey waxaan u geynay golaha wasiirada golaha wasiirada wuxuu meel mariyay sharciga si dhamaystiran waxaan sharciga u geynay baarlamaanka baarlamaankana wuu naga qabtay waxaan sameynay akrintii koowaad ee sharciga waxaan rajaynaynaa laba akrin kadib in sharcigaas uu muxuu ahaa isheega la ansixin doono kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare laftooda ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu saxiixi doonaa insha allah waxaan waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheegay inaan sharciga waxaa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeerniraamayaashii hagi lahaa howlgallada shidaalka soomaaliyeed sida ha noqoto kuwa muxuu ahaa caafimaad health and safety loo yaqaano bay-adda kuwa loo yaqaano iyo hay-adihii la shaqayn lahaa howlgallada batroolka soomaaliyeed haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo batroolka muxuu uga dhigan yahay soomaaliya wallahi sharcigaas wuxuu hagi doonaa dhammaan hay-ada shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka ficlan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan kuleeyahay iyo goboleedyada xubnaha ka ah dowladda soomaaliyeed marka wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka dowladda xubgoboleedyada iyo shirkadaha caalamiga ee danaynaya oo shidaalka soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka soomaaliya oo uu ramay waryahayga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal waxaanu isku daynay inaannu khadka telefoonka kula xidhno wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi xaamud maxamed balse nooma suurto gelin inaannu khadka telefoonka ku helo